جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga landalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee gado iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaas munaasabada furu aheyd mashruuc cusub oo lagu soo nooleynayo cilmiga xalaqaadka masaajida ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe horumar dhanka adeegyada caafimaadka ah ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee bay ayaa tartan cilmiyeed u qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay laba-iyo tobanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen bar koontarool oo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin xaafadda warlaliska ee degmada dayniil ee magaalada muqdisho gado ciidamada mujaahidiintu waxay saaka madaafici ku garaaceen xirada askarta xabashida ethoobiya ee degmada luuqa ee wilaayada gado madaaficda ayaana waxa ay ku dhaceen gudaha xirada bay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xirada maleeshiyaadka murtadiinta ee mukundo ee duleedka magaalada baydhabo iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame iska horimaad culus oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa shalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo ay ku dhaawacmeen dad uu ku jiro sarkaal ka tirsanaa murtadiinta dagaalka ayaa socday muddo kooban waxaana uu dhex maray maleeshiyaad ay kala taabacsan militariga eridada iyo kuwa booliska oo isku qabtay dhisme lagu waday in laga sameeyo magaaladaasi inta la xaqiijiyey waxaa iska horimaadkaasi dhex maray maleeshiyaadka eridada ku dhaawacmay sarkaal tababare ah oo ka tirsanaa ciidanka booliska eridada ee magaciisa lagu sheegay dhaqane cabdulaahi weheliye oo ku magaca dheeraa xiirane sidoo kale waxaa iska horimaadkani ku dhaawacmay qof rayd ah oo ay ku dhacday mid ka mid ah rasaastii ay isdhaafsanayeen maleeshiyaadkaasi ku dagaalamay magaalada beledweyne inta badan maleeshiyaadka murtadiinta magaalooyinka ay ku sugan yihiin waxa ay isku qabtaan dhismooyinka guryaha iyo waxyaabaha kale oo ay qayb ka yihiin hantida dadweynaha taasoo ah taasoo keenta dagaalka boobka hantidaasi dadku ay leeyihiin mahadsanid walaalka wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta marwaan maxamed ayaa inoo sii ambaqaadayaa waa tiro taa'ibin ah oo gaaraya ilaa saddex taa'ib kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allah iskuna soo dhiibay ciidamada mujaahidiinta kadib markii ay garwaaqsadeen gaalnimada ay ku jiraan saaci salaah daa'ir wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada isagoo ka howlgalayay magaalada dhuusamareeba cabdiqani cali ciise wuxuu ahaa askari ka tirsanaa murtadiinta kana howlgelaya degmada dhuusamareeba tababarna ku soo qaatay xero ku taalla isla dhuusamareeba cabdulaahi maxamed shiro oo ahaa askari ka tirsanaa riddada tababarna ku qaatay xero ciidan oo ku taalla magaalada dhuusamareeba saddexdaasi askari iyagoo taa'ibiin ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda markii toobada loo qabtay kadib waxay askartaasi xuseen in dhibaato hoogan la noolaayeen muddadii ay ka tirsanaayeen murtadiinta waxayna intaasi raaciyeen in allaah uga toobadkeeneen gaalnimada ay ku dhaceenna magaciigu waa saacid salaad daahir waxaan ka yimid dhuusamareeb xamar waxaa igu tashkiiliyey rag ciidana marka waxaan dhuusamareeba waxaana ku imaaday askarinimo ah, tababar baan qaadan aniga lee go'aansaday in aan soo tago oo aan kasoo tago yuu kasoo tago waxaa waaye waxaana go'aansaday adiga muddo ku dhow bil xorriyadaan go'aansaday markii dambena waa soo waxtamo soo soo hadlay cabdiqani cali ciise waa magaalihii dhuusamareebana ka imaaday kuwo meesha tababaryaala joogeen oo macalimiin lagu sheegay ay meesha joogeen ma tabari jireen adiga waxaana la bari jiray ciidanimo tababar ciidanimo nala bisi jiray anaga qorsheen adiga wax hadda naloo sheega nolosha hormarisa ma jira laakiin ciidana noqonaysiin aheed qorshe anaga naloo sheegay saasaa nogula tababarka oo noogula sheegi jiray laakiin hadda alxamdulilah waa kasoo baxay oo ilaahi waa ii fududey aniga wax badan waa go'aansaday laakiin hore kama bixi karta adiga waxaa maogtahay waardiyi waxaa meesha joogaan aniga wax badan waa adiga waa ismaariyey waa ismaariyey aakhirna waa ii suurta gashay saas darteeda kusoo baxa qaabkaa kusoo baxay aniga waa xanuunsada xoogaa magaalada laykene isbitaal laygeeya layiri magaalada joog laba maalin haysataa laba maalin daawada waxaa soo dhadhamaysataa daawada kale oo lagu qaadaa xerada lagu cela tababarka labadii maalina ka faa'iidaystaba jaanis ku yaalaba inta hore jaanis ma aan haysan labadii maalina kusoo baxa maya go-aankayga mar dambeba inaa ku laabto maahanba sababtoo ah maraa qaldooma mar labaadna ku laabo maahane marka horaa isqaldaba hadda mar damba inaa qalad ku dhaca mar rabaan ku laabtaba magacii waa cabdulaahi maxamed shire waxaan ka imaaday xamar dhuusamareebaa ka imaadaa haa tababar dhibo waa ku jira waxaan kala kulmay jojoob iyo rafaad iyo dhibaato iyo ballanqaad xumo lagugu sameeyey nimankii kaad dhuunteen kadib go-aanka qaat wuxuu ahaay inaan kasoo tago nimanka saa uga safkada raadiyo waxaan sameynay tababarayaashaa la dagaalay waa laysoo qaada xabsigaa la geliyay hal bilaa xabsi ku jira xabsigii marka soo baxay waxaa la dhahay shaqadan ma lagu celaa dagaal damba sameeya mayaa dhahay waa laysoo waday xaafada la keenay qoqoqbaysaa la dhahay waa lagu wadaa xaafadii markii la keenay waa kasoo dhuuntoo nimanka raggii aan kasoo tegay noloshii aan meesha aan awel uga soo jigay ku jireen meelna uma bixi karaan waa waardiyo adaga meeshu leedaha kama tigi karaan sababtoo arafaad waa ku jiraan tababari wax dhibile ku jiraan marka waa kas nimankiina mar dhifay imaadaan iyukuna mar dhifta imaadaan tababarkiina ka warama tababarkiina in socdo maana hey ay naga tegi jireen nalama sii joogi jirin maya maya maya maya lagama yaabo inaan dib dambe ugu laabo waa ka go-aan aan kasoo qaato waa mad dambana inaan u laabo wilayaadka islaamiga waxaa si isdabajoog ah u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid marwaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee gadoyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey wilaayaadkaas aanu ka hormarno warbixinta casaam iyo gado waxaa si haabsabi looga bilaabatay degmooyinkay deegaanada howlaayada islaamiga gado qaybinta sakada xoolaha nool taasoo si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku nool degmooyinkaas deegaanka buusar oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaqi wilaayada gedo ayaa waxaa halkaasi laga qeybiyey sakada xoolaha iyadoo qof weliba la siiyey shan neef oo ari ah idaacadda islaamiga andalus ayaa wareysatay qaar ka mid a dadkii foqorada iyo masaakiinta ah ee ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool waxayna ka warbixiyeen xoolaha la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta magacaygu waa xasan xuseen salaad waxaan joogaa buusaar degmada ceelwaaqa waxaa saaka la qaybinayaa xoolihii sakadii xoolaha ariga qowska shan neef oo ari ah la siiyey ilaahay baa mahadle si fiican baa loo qaybsaday mujaahidiintu si wanaagsan bay u qaybiyeen dadkii meesha imaadayna waa la gaarsiiyey waa u ducaynaynaa mujaahidiinta khayr allah siiyo ilaahay ha barakeeyo in badan oo maato ah oo aanan dabka shidanaynin oo waxba haysanin baa saaka yaa la quudiyey oo ari ka haysa marka walaal saas weeye saas weeye ari ari baa saaka la qaatay waa saaka aad baa loo faraxsan yahay dadku bulshada aad bay u faraxsan tahay wa garta adi maxaa lagu siiyey marka ani shan neef ari halisiiye wakaa shan neef ari halisiiye mujaahidiintu kor allah ka dhigo gaalada allah ha jibiyo mujaahidiintuna khayr allah siiyo gacanta koraysa allah ka dhigaan leenaha gaaladan allah jibiyo gaaladan allah jibiyo buusaar baan joogaa mujaahidiinta ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu barakeeyo si sharaf leh oo nidaam wanaagsan oo qorshaysan ayaa saaka wax lagu qaybiyey dadkii xoolaha la baxay oo iyagana sadaqaystay maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu ducaynayaa dadkii xoolahaas la baxay ilaahay inuu barakeeyo maalkooda barakeeyo dadkooda barakeeyo diintooda barakeeyo shan neef oo ari ah oo laabqabow leh oo hadaalmahayo muxaadaro iyo hadaalmahay sharaf aan ku qaatay baan hela waxaad moodaa shan neef oo iskin ah ayuu halkii neef aba iigu xisaaban yahay hadda saaka shan neef ari aqniyadii xoolaas laga soo qaaday maalkooda alla u barakeeyo nabiga sal alay slam buu u ducayn jira oo u ducaynaynaa mujaahidiinta iyo xoolaha soo qaadoona siisayna ayagan insha allahu tacala kor allah ka dhigo diinta kor allah ka dhigo gaaladan allah jibiha dhahayna ma garat walaayada buusaar ceel waa halkaasu ku noola ilaahay mahadle calaqoos shan neefaa la siiyey aniga kula hadlahay shan neefaa la isiiyey ilaahay mahad u sugnaatay marka alxamdulilah saaka waa qaadina xoolihii waana barwaaqaysan ilaahay mahadle waxaa sidanoo kale sanad weliba sakada xoolaha nool ka faa'iidaysta fuqarada iyo masaakiinta ku nool degmooyinkii deegaanada howlayada iminkane cabdiqani moxamed iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa weli si habsame leh uga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan qaybinta sakada xoolaha nool taas oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga faa'iidaysteen qoysas fara badan oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin shalay waxay mar kale wilaayadu sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada ceel cali iyo deegaanka ceel cadde waxayna qoysaskii ka faa'iidaystay dareen farxadeed kula hadleen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus waxaa lii dhahaa abiikir yuusuf cismaan waxaa jooga degmada ceel cali maanta waxaa lii siiyey shan eraha lii siiyey haa sikawaad intii usiisa khayr allaha siiya waa mahadsan yihiin muraadkooda allaha sahla cadowgan allaha jabiye maxaa sahay muslimiinta kor allaha ka dhigi waa dhaqaalaysan rabaa haa markii u horeysa lii sii waaye laakiin insha allah waan dhaqaalaysanaya inuu ir badan ka dhigan isku daya aan silaa yirahay على عثمان داهير دقمد على ما شن فاري ولاية الإسلامية ما شاء الله ما شاء الله كر الله لا يدك ما يندق على استان شبنا فقراء ولاية الإسلام وحن جو عيل علي الحمد لله عشان ولاية إسيس ولاية الإسلام وأكو محسن تحت على سكر ربع على سكر ربع دي سلاهي إيريان كدين ربع شن عيل علي ولاية ما سمت غير غير راسي آمين فرحض فرحض ما شاء الله فرحض غير راسي آمين آمين أبي حسن أحمد دقمد عيل علي إيري شن فقراء يا كوزي حرق هذا عدو قال الله جبي آمين عدو قال عقتها الله جبي آمين كر الله وقال آمين anigoo ah cabdiraxmaan faarax maxamed waxaa noo yeertay walaayada islaamiga ee degmada ceel cadde markii noo yeertay waa soo ajiibnay waa imaanay xoolo ayaa nala siiyey shan neefo ari ayaan qaatay ilaahay waxaan ka baryaa walaayada cadowgeeda allaha jibiyo jaanada allaha jibiyo islaamka allaha guuleeyo walaayada degmada ceel cadde waxaa doorkan doorkiisana xarajayna hadda shan neefo ari laysii in shan geel laysiin doono insha allah maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka soomaaliya ayaa sanad weliba qeybayaa xoolo isugu jira geel lo iyo ari kuwaas oo laga soo qaado dadka hodanka ah dibna loogu celiyo dadka fuqarada ah waana qayb ka mid ah midhaha ay guranayaan dadka ku hoos nool ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cabdiqani munaasabada furuu aheyd mashruuc cusub oo lagu soo nooleynayo cilmiga xalaqaadka masaajida ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cismaan axmed dhuubow ayaa ka waramaya iyadoo laga ambaqaadayo tayada aqooneed ee bulshada sidoo kalena la soo nooleynayo sooyaalkii hore ee waxbarasho ayaa dhowaan waxa uu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dah furay xaflad ujeedkeedu ahaa soo nooleynta cilmiga xalaqaadka masaajida oo ah mid ay ku soo aflixeen dadkii hore ee xambaaray cilmiga sharciga dadkana soo gaarsiiyey xafladda oo ahayd mid nooceedu uu ku cusub yahay wilaayaadka islaamiga ayaa lagu qabtay masjidka quba ee magaalada jilib waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab midka gobolka iyo kan degmada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo waxgarad iyo in badan oo ka mid ah dalabatulcilmiga amman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب
sheekh cabdulqaadir oo ah mufasirka qur-aanka kariimka sidoo kalena lafdhabar u ah cilmiga xalaqaadka muddo dheerna ku soo jiray haddana ka mid ah culimmada bixin doonta cilmiga xalaqaadka ayaa ka warramay faa'iidada barashada cilmiga wuxuuna si gaar ah ardayda iyo guud ahaanba bulshada kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga ahlalcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen allah wuxuu ammaanay subxaanahu wa tacaala alcilma wa ahlah cilmiga sharciga ah waa cilma alkitaabi wasunna iyo wamaa waalaahuma kitaabka allah iyo sunnada nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo inti raacda ee la xiriirtaa cilmu sharci la yidhaahday cilmigaa asagaa alle wuu ammaanay iyo cilmigaas ehelkiisuba wuxuuna allah ku booriyey addoommadii cilmiga asaga inay bartaan oo ay ku dhaqmaan oo ay tanfiidiyaan ama ay meelmariyaan iyo inay ka sahay qaataan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat marka dadku ma sinna ilaahay baa wuxuu kor yeelayaa dadka mu'miniinta ah wa khaasatan kuwa ululcilmiga ah sidaa darteeda falcilmu min afdali aacaat aacaadka ilaahay lagu ateeco ama alli loogu dhowaado kuwa ugu fiican buu ka mid yahay waxaa sidoo kale xafladda hadallo ka jeediyey culimo iyo waxgarad waxaana ugu dambeyn xafladda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna xusay in xalaqaadkan ay fursad u noqon doonaan guud ahaanba bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xalqadan barakaysan ee khayrka badan ee khalqiga intaa la-eg ay soo ajiibeen oo fursaddaa ka faa'iidaysteen tirada dadka hadda lagu sheegay saddexda boqol ee dheeraadka ardayda diiwaan gashan iyo in ka agdhow oo iska dul saaranoo mustamiciinahoo diiwaanka aan ku jirin ilaahigii inoo suurageliyey yaan uga mahadcelinayna waxaad ogaanaysaan barashada ilaahay diinkiisa waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay dadku uu ku ciseeyo oo ku sharfo kor ugu qaado maantana dad badan oo magaaladan ku nool fursadii ay u haystaan ilahay kitaabkiisa inay bartaan iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxbarashada marka insha allahu tacaala ardada waxaan ku dhiirigelinaynaa wakhtigooda inay ka faa'iidaystaanoo culummadan inoo joogta laga faa'iidaysto
horumar dhanka adeegyada caafimaadka ah ayaa laga dareemayaa degmada tayeglow ee wilaayada islaamiga ee bokool xasan cabdiraxmaan ayaa inoo fidinayaa degmada tiyeglow waa xarunta wilaayada islaamiga ee bakool bilihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay horumar dhanka adeegyada caafimaadka oo degmadu ay ku tallaabsatay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la xiriira caafimaadka bulshada ee laga hirgeliyay degmada tieglow waxaa ka mid ah isbitalka rayaan oo ah isbital guud oo dhowaan laga hirgeliyay degmada kaas oo qaban doona dhammaan arrimaha la xiriira caafimaadka digtoorka ka howlgalaya isbitaalka rayaan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahin ka bixiyay furitaanka isbitaalka waxyaabaha keenay in isbitaalka ay ka hirgeliyaan degmada tieglow iyo halka markii hore ay ka howlgali jireen isbitaalka magaciisa waxaa la lahaa rayanbol clinic center rayanbol clinic center waxaa la aas-aasay oo ilbaabada loo furay soddonkii bisha lixaad julaay labadakunlabaatanisanta alxamdulilah awal hore waxaan ka shaqaynaynay xamar tieglow waa deegaankayga marka koowaad qof walba oo wax baranayo wuxuu usoo bartaa deegaankiisa hadafka ugu weyn aan lahaa waxaa waaye inaan xamar waxbarasho u aado oo aqoon soo kororsado kabacdin deegaankayga aan kula soo laabto maanta dhallinyaradii oo deegaankan wax usoo baratay oo deegaankan u dhishtaanahay magaaladan bilicdeeda iyo horumarkeeda inaan qayb ka noqono maadaama dhallinyaradii oo deegaankan u dhashtay oo reer tiiglow aan nahay taasay ugu kaliftay inaan deegaankan kusoo laabto digtoorka ayaa sidoo kale tilmaamay waxyaabaha isbitaalka uu ka kooban yahay iyo adeegyada bulshada ay u hayaan ee la xiriira dhanka caafimaadka isbitaalka hadda wuxuu ka kooban yahay qayb wuxuu leeyahay oo laboratory oo shaybaar iyo qayb wuxuu leeyahay farmacy waxaa kaloo haynaa iyo baaritaano oo kale oo dheeri ah qofkii u baahan waxaa haynaa kombyuutarka altrosonka waxaa haynaa kombyuutarka e c g-ga ee wadnaha la saaro qalabkaasaa haynaa kombyuutarkan altrosonka waxaa la lahaa kombyuutarka uurku jirta obstetric and gynecology maamooyinka uurka leh iyo cudurada haweenkana waa lagu ogaadaa waa wuxuu u yahay aaladaha oo go-aanada lagu gaaro oo diagnoska fiican lagu gaaro oo maamooyinka uurka leh xaaladda maamada si gaara loogu ogaan kara waxaa lagu ogaan karaa cudurada ku dhaco beerka keliyaha kaadamareenka ganaca gaalbalaadhirka asbiliinka waxaas dhan cuduradaas dhan waa lagu ogaan karaa cudurada cudurkujir ku dhaco waa lagu ogaan karaa waxaa sidoo kale uu tilmaamay digtoorku inay jiraan adeegyo kale oo caafimaadka la xiriiro oo dhowaan ay keeni doonaan isbitaalka islamarkaana isbitaalka uu furan yahay habeen iyo maalin wakhti weliba oo loo baahdana dhaqaatiirtu ay yihiin kuwo heegan waqti dhow waxaa rajaynayna hadda inaan keenno qalabyo kale oo caafimaad raajo iyo waxaan rabnaa inaan keeno baaritaano kale oo qalabyo kale oo loogu talagalay shaybaarada in lagu horumariyo oo adeegyo kale egument kale insha allah hadduu ilaah idmo waxaan rabnaa isbitaalka inaan ballaarin aan ku sameyno oo xitaa aan soo kordhino waarar oo dadka bukaanada ay jiftaan oo qayb emergency in xitaa aan sameyno insha allah hadduu ilaah idmo oo gargaarka degdega ah oo dadka lagu qaabilayo insha allah adi hadda waxaa isku dayaynaa xitaa inaan isbitaalka aan kusoo kordhino adeeg afar iyo labaatan saac ah oo twenty four seven oo isbitaalkan uu furan yahay qofkii sideed saac habeen problem soo gaaro in la qaabilayo oo dad isbitaalkan habeenkii oo shiftii soo galayo insha allah higsigeena dhow kaas waa insha allah hadduu ilaah idmo isagoo sii wata hadalkiisa ayuu digtoorka ugu baaqay dhammaan bulshada ku nool degmada tieglow iyo deegaanada ku dhow in ay ku dadaalaan caafimaadka ayna la soo xiriiraan isbitaalka islamarkaana loo sameyn doona soo dhoweyn iyo gacmo furan Een, ah, macaamiisha rayaan waxaa ugu baaqi lahaa een, inay noo imaadaan oo xarunta rayaan soo booqdaan Een, insha allah waxaa rajaynaynaa si fiican inaan ugu adeegno oo daawooyin fiican oo baaritaanadii bukaanadaas loo sameeyey oo ku salaysan oo tayo leh oo aada u fiican oo heer korkii loogu talagalay lagu keediyey Een, ah, inaan siin doono si fiican usoo dhaweyn doono insha allah isbitaalka rayaan ee laga hirgeliyey degmada tieglow waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee isbitaal guud ah oo laga hirgeliyey degmada waana isbitaal wax badan kusoo kordhin doona degmada iyo deegaanada ku dhow qaybna ka noqon doona horumarka laga gaaray arrimaha la xiriira caafimaadka bulshada ee degmada tieglow mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntiina maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bay ayaa tartan cilmiyeed u qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada buulofulay bashiir muxuyidiin ayaa sii ambaqaadaya هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay weli waxaa si habsami leh uga socda tartanka xiisaha badan ee u dhexeeya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasadan sidaan hore u sheegnay agaasinka musaabaqadan iyo iskudabaridkeeda waxaa iska leh mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay oo ay hoos tagto madarasadan tartanka oo lahaa xamaasad iyo xiisogelin gaar ah ayaa arrinta xusida mudan waxay ahayd in su'aalaha ay weydiinayeen majmuucaadka macallimiin ka madax bannaan kuwa wax ka dhiga madarasada alfurqaan taasoo bannaanka keenaysa juhdiga lagu bixiyey ardaydan waxaa nasiib u yeelatay majmuucatu zaynab bintu jaash su-aashiina ugu horeyso waxay u dhacaysaa sida tan kam aayatan fii suurati almacaarij imise aayad ayaa ku jirto suuratu almacaarij waan filayaa su-aashiina isfahamteen oo aad ka jawaab celi doontaan insha allah هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو bismillaah anoo magacay dherow maryam maxamed nuur majmuucdan ku socdan eeta zaynaba bintu jaxsh majmuucdan la tartamayan eeta safiya bintu xuyeya su-aalli weydi jawaabtaan iska day suuratulmacaarij arbaa wa arbaciin bismillaah su-aali oo la weydiiyaayey majmuucata zaynab bintu jaxsh radiallaahu canha oo su-aalaas hayti suuratulmacaarij meega aayadad ka koobante jawaabta biyeen waa jawaab sax ah saas daraadii emebaa ka guulaysideenin lama darajo allaahu akbar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo maalero faa'is ibraahim maxamed kusoo safiya bintu xuyeyd litartamay zaynab bintu jaxsh su-aalin way jawaabtay danaskday soddon iyo kow
bismillaah su-aali oo la weydiiyaayey majmuucatu safiya bintu xuyeyi radiallaahu canha oo su-aalaas oo haytay suuratul insaani meega aayadood ka koobante su-aali oo biyeen jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraaddii emayba ka guulaysideenin laba darajo allaahu akbar
intii ay socdeen su-aal weydiinta ayaynu waraysi gaara la yeelanaynay kasoo qaybgalayaasha iyo qabanqaabayaasha tartankan iyagoo talooyin dhexalgala u jeediyey hooyooyinka ka qaybgalaya tartanka iyo kuwa ka maqan intaba qaacido carabiga waxay ahayd man talaba alculaa sahara layaal qofkii meel sare rabo waa inuu habeeno soo jeedaa run ahaantii soo jeedkiina ayay ka muuqataa waxaa idinkula dardaarmayaa inaad dadaalkaa wadaan halkaas aad kasii wadaan waxaan kala eh, idin oran lahaa mar kasta iyo maalin kasta waxaa idin rajaynayaa labada dhinac oo tartamaysa iyo kuwa dhim- majmuucooyinka kala dhimanba idinkoo dhan guul ayaa idin rajaynaya waxaan ugu baaqa hooyooyinka iyo gabdhaha muslimaadka inay waxbarashada ka faa'iidaystaan alfurqaan ha imaadeena maraakiista dacwada ay gacanta walaalihiina ku haayeen ha tageena ugu dambeynna markii ay soo idlaadeen weydiinta min sideedii su-aal ee majmuuco kasta loogu talagalay wuxuu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday majmuucda zaynab bintu jaxsh may la koytay toban iyo lix darajadooda yaa la kooytay majmuucda safiya bintu xuyayn iyana mayba la kooytay toban iyo afar darajadood sidaas darteed waxa ay guusha raacday majmuucada zaynab bintu jaxsh waxaana fiinaalka isku soo baxay labada majmuuco ee kale ah sawda bintu zamca iyo sidoo kale zaynab bintu jaxsh kuwaas oo tartami doona fiinaalaha tartankan uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay waxaa loo balansan yahay labada majmuuco ee xiga tartankan uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay taas oo ay ka qaybgalayaan dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan iyo labada majmuuco ee isugu soo haray kama dambayska tartankan
mahadsanid bashiir warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa intaan warkan war lamid ah aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu